Waxaa jiray saddex habeen rabshado ah oo ka dhacay Des Moines dilkii booliiska ah George Floyd ee Minneapolis. Maanta, Iowa Governor Kim Reynolds waxay sheegtay inay la shaqeynayso NAACP si loo badalo nidaamka caddaaladaha dambiyada si loo yareeyo cunsuriyadda iyo qalaalasha loo geysto dadka Mareykanka Afrikaanka ah. Shir jaraa'id galabnimada, Governor Reynolds waxay sheegtay inay rabto inay la shaqeyso u doodayaasha caddaaladaha bulshada si looga hortago dhimashada naxdinta badan. Barry Andrews way madaxweynaha la'aanta Iowa Nebraska ee NAACP. Andrews wuxuu leeyahay waxaa jiray waxyaabo waxyaabo lagu dari karo hadda. Riyadu waa qayb ka mid ah oo kooxda ka-qalinka ah uu taliyuhu maareeyo. Andrews wuxuu yidhi "Riyada waa waqtigii la raadin lahaa mar kale." Reynolds wuxuu kaloo taageeray go'aanka ah in bandoow lagu soo rogo 9pm loogu talagalay Polk County, caawa ooya booqdayn ficilada waaxda booliiska ee Des Moines, xafiiska Polk County Sheriff iyo Iowa State Patrol si ay gacan uga geystaan xakameynta dhibaatooyinkan. Qof ka tirsan aqalka Koongareeska Stephen King wuxuu leeyahay maanta wuxuu soo saaray sharci maanta raadinaya inuu siiyo gargaarka federaalka ah oo wax soo saaraysa xog lagu qasbay inay cunaqabataynka tuugada sababtoo ah mas'aabadda Covid-19. King wuxuu sheegay in lacagaha biilka ay kasoo bixi doonaan toban iyo lix bilyan oo doolar barnaamijka amaahda badeecadaha. Wuxuu sheegay in biilka sharci darrada ah uu dammaanad qaadi doono beeraleyda ugu baahan in ay xaqiijiyaan hantidooda si xawli ah. Kumanahan reer Iowans ah waa inay maanta helaan warqaddooda maqnaanshaha codbixinta maqnaanshaha ama ay cod shaqsi ah maalinta berrito oo codeynayaan. Maanta waa maalintii ugu dambeysay taraakiinta loo asteeyay codbixinta maqnaanshaha ee doorashada kuwaad ee berri. Dhibaatada jirta awgeed, Xogaha Gobolka Iowa Paul Patey ayaa codsi cod-bixiye maqnaansho u diray cod-bixiye kasta oo codbixintii hore ee doorashada xisbiyada Dimuqraadiga iyo Jamhuuriga ayaa diiwaangelin doona rikoor. Patey wuxuu leeyahay in ka badan afar boqol sideed iyo lix boqol kun oo warqadood oo maqnaanshaha ah ayaa loo codsaday doorashada kuwaad ee berri. Jimcihii, boqolkiiba 69 codbixinta ayaa laga helay xafiiska hantidowrka gobolka. Saxan cusub ayaa muujinaya in hoggaamiyeyaasha gacansada ay rajo weyn ka qabaan in dakhligoodu uu bilaabi doono inuu soo kabsado daabacaadda sanadkan. Gobolka sagaalaad ee Midwest iyo Plains, inkasta oo ay jirto saameynta joogtada ah ee cudurka dillaaca coronavirus, tilmaanta guud ee dhaqaalaha gobolka ayaa soo hagaagtay bishii Maajo oo noqotay afartan iyo saddex point shan laga bilaabo Abriil sodonka thirty-five point one. Tirakoobka kalsoonida ee sahanka ayaa la sii daayay Isniinta. Isniinta wuxuu fiicnaa si loo soo jeediyo in ganacsiga ay raaxo ka qabaan in dhaqaalaha uu bilaabi doono inuu dib u soo laabto lixda bilood oo soo socda.